duleedka ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ugu yaraan toban qof ayaa dhintay kadib markii baabuur bas ah oo ay saaraayeen miino ku qaraxday dadka dhintay waxaa ku jiray carruur iyo haween warbixintan waxaa kismaayo noogu soo diray wariyaheena v o a aadan maxamed salaad
qaraxan oo lala eegtay dad shacab ahi oo saarnaa gaari caasi ahi oo marayay inta u dhexaysa cabdidhoore iyo beerxaani gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo gaabo gabdhoole ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa ku nafwaayey ilaa toban qof oo isugu jira caruur haween iyo odayaal sidoo kale waxaa qaraxaasi waxyeelle ka soo gaartay ari aad u tiro badnaa oo gaarigaasi saarnaa kaa oo loo suuq geenayay suuqa ariga ee magaalada kismaayo dadka deegaanka oo v o a la xiriirtay ayaa inoo sheegay in hal qof uu ka badbaaday qaraxaasi oo ahaa wiil dhallinyaro ah waxaana ku nafwaayey laba caruura afar dumar ahi iyo afar rag ah oo uu ku jiro oday da ah oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee baskaasi saarnaa sidoo kale cisbitalka magaalada kismaayo ayaa lasoo gaarsiiyey saddex dhaawacay oo mid haweenay ay tahay sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee cisbitalka magaalada kismaayo mid ka mida dadka deegaanka oo ka gaabsan magaciisa in la shaaciyo ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen waxaana uu faahfaahinayaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo
waa dhoway marka hore walaal waxay wax ka dhaceen meel la yidhaahdaa moorarin baa la yidhaahda oo duleedka cabdidhooro dusheeda ah iyo beerxaan udhexaysa ayaa saakay gaari caasi ah oo kismaayo u soo socday oo ari iyo caano iyo shacab waday waa halkaas miine kuga kacday marka dad badan baa ku dhammaaday afar ay dumar yihiin shanna ay rag yihiin shanta raggaa laba cunwo yao raggaha ku jirtay oday kaleeto waayalaha ku jiray ari fara badan waa ku dhammaaday marka saasay wax u dhaceen marka ma jiraan dad dhaawaca oo ka badbaaday qaraxaasi gaariga baska lala eegtay waa koobaska ah marka waxay ka badbaadiyay dadka saarnaa marka hal ruux ayaa ka badbaadiy oo keliya dadkii saarnaa geligiisba inta kalena way ku basbeeleen ma garata sidoo kale haweenay qaraxaasi ay heeladoodu ku nafwaayeen ayaa dhankeeda v o a uga warantay khasaaraha maanta soo gaaray abo nabad waay sii sheegta waay meesha waa lagu dhammaaday dad masaakiin ah ku dhammaaday oo gaari saarnaay hilbihi maba la kala garanayo waxaanaa saa waxaanaa ka anaga hadda maba dhihi karna meesha dadaa ku dhintay duqoo weyn oo ibla abaaya udhahataa isku jiro waayeel deriyaa ku dhammaaday wixii ku dhammaaday hadda wax la sheekay kara ma waa gartay dhibaa dhacay dhibka umada la qabnaa ilaahay dadka dhibaysan oo baadiyaha la joogo dadka abaaraad dishi abaaraad sanadkaan dhacday dhibaa dhacay haddana haddii jidkii wax laisku dhigaayo dadkii masaakiinta ay ku dhimaanayaan dib kalaaba imaadee hor lahaa soo kordhiy meeshaan waxaan joognay meel oo beledka tiis aan degan nahay marka waxaa la sheegay meeshii baabuurtii meesha m waxaa juguna yeertaalda waxaas waan ka warhel dadkii waa dhamaan waan ka warhel waxaas waxaa markaan sheegi karnaa meesha aan taagnay lima ah ilbihii geedahay kore wax lakala kasay male hilbaa la aruuriyo hooya meesha hilbaa la aruuriyo hooya moshi dadba lama arko hooy gaashaanla dhexe deeqow cabdinuur aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada jubbaland markii qaraxa u dhacay kadibna dadkaasi shacabka u gurmaday ayaa v o a dhankiisa uga warramay sida ay wax u dhaceen deegaanka ka midig oo cabdidhooro ku qiyaasan gabo gubdor laleeyahay ayaa saaka waxaa ka dhacay qarax weyn oo wadada isku xirta kismaayo iyo cabdicaadan beerxaan iyo kismaayo isku xirta dhexdooda cabdilayra gabo gubdhool ayaa qarax ka dhacay ma garat gartay qaraxaasna wuxuu asiibay baabuur shacab oo caanooley ah oo kismaayo laga leeyahay oo caanana kasoo qaaday meelaha kore oo lagta kasoo qaaday ma garat baabuurkaasoo caasi ah ayaa waxaa ku wax ku yeeloobay dad shacaba oo masaakiina laba iyo toban qof oo haween iyo raggu isiyo dhex yaalla hata caruur yarir oo macnaha magaalada kismaayo caafimaad loo wadi ay ku jiraan hoole oo iyakana beec loo wadi oo ari oo macnaha xaggaasna aan lagasoo laweysiin karinna way saaraayeen dhowr iyo shan neef shan iyo toban neef meelahaas oo arina gadaal ay ka saaraayeen waa gartay baabuurkaas sida noola sheegay inuu hal nin oo kirishbooye uu ka badbaaday darawalka iyo intii shacabkeedana ay saaraayeen ay ku waxyeeloobeen ninkii nabaddiidana ay dhibaatadaas ay u geysteen oo qaraxna ay u dhigeen qaraxana dee ulijeedadiis waa taqaano cidda loo dhigana waa la yaqaanaa yay ahaayeen cidda loo dhigay waxaa waaye ciidamada jubbaland daraawiishta oo aagaas ku shaqa leh oo ilaa muddadanbaba sida ay hadda doorashooyinka ayaa shaqada saaidaayaheed gartay marka dee in ay u fiirsadaanna talagal ma aha ayaka shacabka iyo umakala aha dawladda umakala aha sidooda u laayaan barqanimadii saaka ay ahayd markii qarax miino oo dhulka lagu aasay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ahi oo marayay duleedka magaalada kismaayo waxaana deegaanka uu qarax ka dhacay waayadii u dambeysay ku dagaalamayay ciidamada maamulka jubbaland iyo al-shabaab iyadoona sidoo kale dhowr jeer oo hore qaraxyo ay dad rayid ahi ku waxyeeloobeen ay ka dhaceen deegaanadaasi dhowaan ayay ahayd markii deegaanka buulo xaaji ay sidan oo kale dad rayid ahi waxyeello uga soo gaartay qarax miino oo dhulka lagu aasay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo